mankiyo adiga miyirkaygii la tago
wacana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka caweyska washington toddobaadkan waxaan barnaamijka caweyska noogu hayaa qeyb kale oo aada u xiiso badan oo ku saabsan waraysigii aan la yeeshay fanaanka abwaanka siyaasiga brofesor maxamed cumar dalxa qaybtan caawa waxa uu si gaara ugu hakanayaa dalxa qaar ka mid ah heesaha ay qaado fanaanadda allaha u naxariistay xaliima khaliif cumar magool iyadoo sidoo kale uu si gaara u xusi doono heesaha aan soomaaliga ahayn ee ay xaliimo khaliif cumar magool qaaday allah u naxariistay waa caawa iyo caweyska washington kolba jiil baa soo baxay bajiilka bajiilkii kale markii dambana hadda waxaa soo baxay waad ogtahay kinsi iyo maaragtay khadra iyo dhinaca waqooyiga xaggiisa fanka aada noogu imaan jiray xamarna hadde fanaaniintii iyadana de maxamed salaamaan iyo boqorka codka ayagala maaragtay dadkii kulli xasan aadan samatar ayaa soo baxay fanaaniin badan oo hablo iyo wiilalba le marka runtii ma kala dhaharin mana kala dhacin laakiin eesaan ku dababartay aniga waxay ahaayeen salaad derbi xasan bixiye cumar duule cumar shooli axmed naaji iyo maaragtay dhinaca hablaha magool iyo hibanuura marka waxaa aada loo jeclaa sababo kale hamoodin hadee magoolna hadda waxay baahayd ayada bad bay ahayd oo heesaheeda bogaygii waranba bareer u jarto badahaad idisho wadibixine maga idisho wadibixine cakuwe barashadu barba cuduro cashadan saarana canatay naftuyo cashadan saarana canatay naftuyo demagool allow ku naxariisa dee halima soomaaliya soolaana markaa tagay waaba laygu imtixaani jiray khalina khaliinka tugani lena xalima soomaaliya soomaaliya xalima codka xalima noohes ama axmed rabsho waa waxay ayagana soodaan nagu hanatay bay ahaayeen oo ayadana gabadheena insha allahu naxariis wow haddii uu dadku iid ayaa ma tirsado aniga araga waa heesaha maaragtay micnihii erayada ku jiraaba cajiiba anigay araggaaga ii tahay cajiib
meelo waxaa jirtay waxaanbariyey ku heshaday wadada bariyay ku heshaday ha iga goyn waraaqaha warkii ha iga goyn waraaqaha ya cajiib cajiib marka heestaasi xiliyo kala duwana kollay la qaaday erayo kala duwana lagu qaaday booqasho keliya bariga haraye wax yar dalxa u kaadi intaadan sii gudbinooda sii fogaanin aan waxyar ku hakanno heestan aada qaybaha kala duwan aad ka soo qabatay oo weli waxaan u malaynayaa inaad dhowr qaybood aad soo qaadatay oo tii magool ay qaaday waa dhowr siyaabadaa loo kala qaaday laakiin middan hadda magoole aad qaaday baan dhegaystayaasha waxyar ka maqashiinaynaa marka waxyar aan hakanno intaada fogaan
daydayaa madaalakay laabtudootay waxay leedahay kay laabtu doontay on damacsanaaban dayday isna ima daryeelo anna kama dambeeyo
ima daryeelo ana kama dambeeye
waayahay dalxa marba meel ayaad maaragtay taabanaysaa heestaas kalena waa hees kaleo aada loo jecel yahay oo caana inta aadan iyadana ka tallaabin aan dhegaystayaasha iyadana bal maqashiino
ليلك بدون طيب وانبع مع سنابا طيب يا متالي ليلك بدون طيب وانبع مع سنابا طيب يا متالي اسمعي مدريالو أنا كما دمبي علي قدولي اسمعي مدريالو أنا كما دمبي علي قدولي وبما لا شو دوادي مكتبا بيدا يا متالي وبما لا شو دوادي مكتبا بيدا يا متالي اسمعي ما تريالو أنا كما دمبي ملايق ودوبلي اسمعي ما تريالو أنا كما دمبي ملايق ودوبلي متولي بيدي ضعفا نقازا طيب يا متالي متولي بيدي ضعفا نقازا طيب يا متالي اسمعي ما تريالو أنا كما تملي yaa laxanka saaray insha allah maxamed wardi oo siday iskula keeneen hees soomaaliya iyo iyo iyo nin aan afka soomaaliga garanayn sidee la iskula helay
oo magooloo qaadayso asbaxa subxu lasijnu asajaanu haadi iyo heeso kale oo suudani haddaa aragtid haweenka ee gabdhaha fanaaniinta suudaniga ayay meel fadhiisanaysaa magoolo codkeedana cajiib أصبح الصبح وها نحن مع النور التقينا التقى أجيال البطولات بجيل التضحيات التقى أجيال البطولات بجيل التضحيات التقى كل شهيد قهر الظلم ومات بشهيد لم يزل يقدر في الأرض بزون الزجريات بشهيد لم يزل يقدر في الأرض بزون الزجريات أبدا ما أنت يا صومالنا يوما علينا بالذي أصبح ya waay ya intaan usrabta usameed katiir ee soomaalida ay aad u qaadaan ma aragtay Mm.
لا تخجلي يا سمحة قومي استعجلي عطشت قلبي كل يوم تتجملي اديني كلمة وسامحيني وطولي اسا صومالي عند كل وضع يسار وفنانين تبري اسا قال يا نور العين لينادي صدفة واجمل صدفة إيو. يا ناسينا يا مجافينا soomaalida hadda waxaa soo baxay wiilal oo qaadayo aad aragtay oo eh, yarkan hadda eh, maxaa la jiraa jibuuti buuba joogaaye Eh, eh, bahashan sixofanka aadka u garaaca ma garatay eh, xasan hebel markaasaa waxa waaye wuxuu qaadan saalamin shacri haddaab salax ilmulbaadiya heesihiisa afka carabigana sidii horeba hadda aadaa loo bartay aadaa loo dhexgalay luuqadii carabigana absolute hadda ama arday fara suudaan hadda markay ugu yar tahay toban kun arday waa kasoo garjibisay soomaaliya waa ka xunnahay wadankaasi waa duceyneynaa ilaahay maaragtay inuu dejiyo ummadiisaasi dad soomaalida aada u jecel xagga dhaqanka iyo hidaha iyo heesaha kulli waa isaga dad aad maaragtay oo isdhexgalay baanu ahayn aad bay soomaalidana heesaheeda u jecel yihiin oo markaan tagno annaga xafladaha ilaa ilaa waxaa la dhihi jira dalxa adiga wax kale kaama rabno hanoo khudbaynin dalkaaga hanooga sheekaynin ama heestii xaliimo khaliif mogol noo qaad ama tii adiga aad qaaday noo qaad adiga doorkaaga waxa waaye haadaa wasalaam waa dad waxay aad noo jecel oo markaan aadno maaragtay xafladaha ka sokow marmar baan weriga niil aan ku safri jirnay oo nala samayn jiray maaragtay casimaad mar weliba anaga si gaara ayay soomaalidu xataa anaga marka marka waa goorma madaxa iyo waxay dhaafayaan waa goorma waa goorma markaanay ku leeyihiin adiga ha noo khudbeyn ma intaad hadda aad xildhibaanka ahayd ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka aad ahayd baa mise markaan maya markaan ee aan aan dhiganayay ee, kuliyadda afafka markaan dhiganayay afartii sano ayaan saddex bilood baan mar aan tagnay khartuum oo luqadda xoojinta carabiga ayaan u tagnay maxaa yeele ardada kuliyadda luqadaha ee waa maarta waxay ahayn afar qaybood marka qayb faransiiska waxay aadi jireen baris kuwa ee maaragtay xoojinta luqadda kuwa ingiriiska waxay aadi jireen ee, london kuwa kale oo ayaga talyaaniga bartan ayagana waxaa loo jir- jiray rome marka anaga qaybta carabi iyo english baan ahayn marka waxaa naloo diray suudaan baa marka macadkii jaamacadda carabta ka furnaa saddex bilood baan soo joogeynay halkaasi marka ayaa waxaan wada dhiganayna arday kala duwan oo jinsiyada kala duwan oo afrikaan iyo carab iyo asian leh halkaasaa marka ayaa mar weliba ardada habeen waxa waaye weliba waxaa la yidhahdaa ay dal weliba waa inuu habeenkiisa maaragtay uu soo bandhigaa dhaqankiisa iyo diis anaga kaalinta koowaad geli jirnay oo soomaaliya habeenka soomaalida waa la isugu imaan jiray hablaha iyagana sambuiska waxa ay soo duwayaan waxa kale aanan iyaga aanan keeni karin ayaa ayagoo kasala iyo meelaha kale soomaalida aada degan iyo khartuum iyo ka wada imaanayeen wallahi waxay ahayd taariikh hadda aan ka wada dhamayn karin sheekadeeda halkan laakiinse eh, dad fara badan kuliyadaasi hadda dad badan baaba kasoo baxay hadda safiiray wada noqdeen beri dhaweyd cali ugalf in la yidhahdo la magacaabay zara dambish waa tanzania joogto Eh, maaragtay eh, faadimo insaniya oo hadda iyadana geneva maaragtay eedi ka timid yuusuf garaad baa kamid ahaa ragga kadara kamid ahaa deni baa xataa kamid ahaa kuliyada ee afafka dad fara badan oo hadda dad aada qiimo uleh oo dhiganayay oo bukhaari baa ardaygayga ahaa baa kamid ah oo markii dambena markaan ku laabtay oo haddana aan masterka soo samaynayay ayaa iyadana iyo diplomka ayaan haddana ku laabtay mar weliba sida adiga ee aqoonta ee anaga ay noogu qiimeynayaan ayaa waxaa kasii xageysay waa fanaan haddii lagu yiraahdo in lagugu daro intaas fanka way ku dhintaan maaragtay soodaan maasha allah guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana intaas ayaan kusoo koobayaa waxaa marti iigu ahaa brofeor maxamed cumar dalxa heesta aan idinkaga tegayana waa heesta ima dadaali dadka labada fanaan allaha u naxariisto labadaba xalima khaliif magool iyo maxamed axmed kuluc intaan mar kale kulmayno waa cashe ibraahim aadan oo idin leh nabadgelyo
mankiyo adiga miyirkaygii ila tago mankiyo adiga miyirkaygii ila tago marwoy hoy inabti heedhe magooley hoy inabti marwoy hoy hoy himmada daali daali himmada daali daali himma weeli weeli maxaa ku daharay mooye miyaadi mugtay maya maxaa ku daharay mooye miyaadi mugtay himmada daali daali himma weeli weeli mid kula midaboo kula mida mid kula midaboo kula mida mid kula midaboo kula mida mid kula midaboo kula mida ma arag indho dhegaasna may maqano ma jirto ma jirto ifkasoo manay marine ma jirto ma jirto ifka sumanay marine
madaxa
oo adiga ahaa miyirkaygii la tago
madaxaygii adiga ahaa maskaxdiisii la baxo
maankiyo adiga ahaa miyirkaygii la tago
mudanowhay inabtiihedhamacaanowhay inabtiihedhamacaanowhay inabti mudanowhoy hoy
waa waa maxay marwoy hoy hoy waa waa maxay marwoy hoy hoy
imada daali daali imada daali daali maa weeli weeli maxaa ku daaray mooy miyaad ku moogtay maya maxaa ku daaray mooy miyaad i moogtay maya
imada daali daali